afar boqol iyo soddonkii jirada waqad qadaa nasaas baa dee xarakad macnaha waa ficilku musama u binaysan yahay abu nacimna waa faacilaad qudi ayaana ii taalla aniga marka waqad qadaa waa dhintayoo abu nucaymin abu nucaym alasbihaani axmed ibni cabdillaahi italaatiinahay fii sanati halaatiina sanadii soddonaad ee afarta boqol ka dambaysay ayuu dhintay isagoo dhowr iyo sagaashan cumrigiisu gaadhay oo aada mucamar buu ahaabe waana waqti dadkii waqtigiisa ninkii ugu sanadba dheeraa dadkii xufaada ahaana waa aimadii ay dee meel kasta uga yimaadeen iyagoo markaa isnaadkiisa caaliga iyo cilmigii kaluu lahaaba labadaba doonaya inay naqriyaan ay dalbaanba haddaba imaamkaas baa isna dhintay afar boqol iyo soddonkii bialaatiina ridanna haddaan dee mafcuul mudlaqa ka dhignana radia allahu canhu ridanba oo markaa haddii dee markaa laba xaaleeyan mafcuulun baa lagu awilaya una ridan ay mardiyan xaalu yahay isaga mid laga raali yahay ama dhammaantoodba dee iyagoo ah kuwa laga raali yahay ayaa dhimashadooda waqtiyada aimada walihamani albayhaqi likhamsatin min bacdi khamsiina macan fii sanatin ka wuxuu ihi imaamku radia allahu tacaala canhu wa ardaahu walihamani ay wa fi hamaani sanadii sideedaad albayhaqiyu bayhaqi ayay dhimashadiisu ahaydba cibaaradiisa imika halkan tan baa dhacday sideedun buu inoo dhigtay markaa markii hore litiscatin markaan dee khamisa qarni khamisi markaynu suuri litiscatin waa afartii boqol iyo sagaalkii waan idhi talaatin afartii boqol iyo soddonkii imikana soddon baa inoo horreyso daahirka cibaarada waxaabay keenaysaa sideedan in soddonkii lagu kordhinayo markaa bayhaqi axmed ibnu xusein imaamkaas dhimashadiisu ayada afar boqol iyo sideed iyo soddonkii shaarixuna wuxuu qabtay inuu dee isagoo sidii waaqacayd sheegaya afar boqol iyo sideed iyo kontonkii aduu markaa weli samaani bayhaqi cibaarada sideed iyo soddon laga noqonaysa laakiin waqtiguu dhintay waxay sideed iyo kontonkii hijrada oo markaa sideedan waxaa imika halkan afar boqolna waa inoo taalla afartii boqol baan weli ku jirnaa sideedanna maanta waxaa dheer ba konton baa dheer oo waxa weeyaan sideed iyo kontonkii hijrada ee afarta boqol ka dambeysay baa bayhaqi imaamka la idhaa bayhaqna waa qaryooyin malamiyo naysaabuur nawaaxideeda ahaa ayay nisbadiisu ahayd oo halkii uu kuba dhashay markii dambana walow naysaabuur uu ku dhintay meydkiisii laba geeyey ee lagu aasay halkaas baa nisbadu ay tahay imaamka axmed ibnu xuseinna waqtigaas bay geeridiisu ahaydba cibaarada ciraaqi oo dee aada imakasan waxbaa maqan xataa cibaarada dambana yar yahaan baaba iska yar suganen waxaydba weli thamaani bayhaqiyi lqawmi buu saas u ka cabiro min bacdi hamsiin markaa shadriga beydka dambe oo macnaa sideedii na waxaa dhintay waxa weeya min bacdi khamsiina kontonka dabadeed ahayd bayhaqiyo qowmi nimanka muxadisiinta bayhaqigoodii marka adigu weli thamaani hamsiin baa meesha jira weli thamaani sideedii iyo de min bacdi khamsiina wer kontonka dabadeed ahaatayna albayhaqiyu maata waxaa dhintay albayhaqiyu imaamkii bayhaqi ayaa dhintay taas baa dhintay intaasna bayhaqi ayuu kaga baxay oo geeridiisu waxayd afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijrada radia allahu canhum waardaahum likhamsatin min bacdi khamsiina macan fii sanatin haddaba likhamsatin walicaami khamsatin waa shan adigu ama shan min bacdi khamsiina konton dabadeed ahaatay macan xaal ayin bal sidaan tirmis haddaan ku socda macan xaal ayin khamsadaasi laba oo markaa ujeeddadu laydhaa kontonkii marka laba shanaad lagu daro lixdan bay noqon afartii boqolna way waxa weeyaan dee waysii way qadarayihinbo way noo yaalaan haddaba sanadaas afar boqol iyo lixdanaad ayaa fii sanatin maanta waxaa dhintay fii sanatin sana waaxida oo markaa kuwaas sanad keliya dhinto taariikhdeedna taa tahay yuusufu ibnu cabdilbar imaamkii ahaa iyo walkhaiibu khaiib dulmaziya afar boqol iyo markaa lixan baa inoo soo baxaya sida shaarixo lakiin wuxuu ishaaraadaynaya kutubtii kale saddex iyo lixan ku sugantao saddex lagu kordhinayo ama imanka sharaxa labaad isagoo dee bal si ay dee cibaaradu cibaaro tarkiibkeedu tacqiid ha kuwa sugnaadee saliima u noqoto xaggii waqtigii geerida ayaa isagu wuxuu kaba laqbeeyaaba wey walikhamsatin walicaami khamsatin oo min bacdi khamsiina kontonkii dabadeed ahaaday macan ay maca thamaani sideeddaa bayhaqi imika uu kusoo sheegay maceed iyadoo khamsadaasi ah oo markaa shan iyo sideed haddaan isu geyno waa saddex iyo toban kontonna markaan u geyno waa saddex iyo lixdan afartii boqolna waynoo taalay fii sanatin ay fii sanatin waaxida sanad keliyaba dee maanta waxaa dhintay yuusufu yuusuf iyo walkhadiibu khadiibkii dulmasiya masiyada u saaxiibka ahaa weeye oo masiyada u saaxiibka ahaa cibaarada kale ciraaqna waxyaalaha ka nabad gasho markuu sideed iyo kontonkii dee baaqi sheegay ayuunbuu shan dabadeed yidhi shan markaa marka intaa lagu daro ama bacda khamsa ayaa waxaa dhintay labadaa imaam haddaba yuusufkuna waa imaamkii ibnu cabdilbaro sanayiraaho shan iyo sagaashan isagoo markaa gaadhay ku dhintay dee ma shaadibe iyo andalus bilaadii la odhanaya waddankan spainba khadiibna waa imaamkan jariirkee dee culumtan xadiidka inteeda badan mu'alafaadkaba u leh haddaba yuusuf iyo khadiib khadiibna asalka hore waa ninkan khudbeeya una wataa culimo aad iyo aad u badan dee khadiibya aynu laqabkooda kuba aragno waxaa la arkaa isagaba waa laqabkii aabihiiba kani khadiib oo aabihiiba dee muddo labaatan iyo sanadooda qaryo aan ka dheerayn baqdaad kaba khudbayn jiray laakiin khadiibyadu kutubta way ku badan yihiin oo abal mu'alafiinta dee waatan an khadiib alghazwini iyo khadiib albaqdaadi iyo khadiibyo aada u badan aynu arkayno kutubtaas iyagoo markaa kutub mu'alafaad oo kala duwan oo magacaasunba imanka kutubtoodii ay kuwa shuurooday iyagoo magacoodii asalkaaba aan inta badan la soo qaadin ee marka hore khadiib waa ninkii khudbaynayona wax kale maaha haddaba yuusufu yuusuf iyo walkhadiibu khadiibkii dulmasiya waa dheeraadka iyo lahaa ee macnaa dadka iyaga nudaradiisa ee xufaadii isagu masiyada ka lahaayo dawaataynu soo marnayba fanni kastoo funuuntan xadiidka ka mida inuu kitaab mu'alaf gaar ahaaneed u dejiyey oo xaafidnu xajarna sharxi nuqba kaga soo naqliyo abubakar ama xaafidkiina nuuqda ninkii insaaf ku hadlaya ama aan dahad iyo goorsii xaqa ahayd isagii markaa ama la yimi inuu ogaanayo oo macnaha anta casriya waxyaalaha dee ka beri inuu ogaanayo muxadisiintu bacda alkhadiib inay kuwa ictimaadsanaya kutubtiisa u yihiin sababtuna waa anwaacda inteeda badan buu mu'alafaad kala duwan ayuu kuba khaas yeelay haddaba imaamkii masiyadaa lahaa fadiilada dheeraadkaa nudaradiis iyo dadkii isaga la midkaa ka lahaa imaamkaas iyo imaamka kale isna ibnu cabdilbar midkoodna xaafid almashriq buu waqtigiisii ahaa ka kalena xaafid almaqrib buu ahaa waqtigiisii sanadaa keliya wada dhinteen oo afar boqol iyo saddex iyo lixdankii jirda markaa likhamsatin oo min bacdi khamsiin hatay macan ay maca thamaaniyati sideeddaa marka aan baaqi kusoo marnay maceed iyadoo ah shantu oo markaa shan iyo sideed saddex iyo toban iyo kontonkii saddex iyo lixdan marka wax kaloo nidhahdee kutubtii kalea ku sugan inuu sii qadaraama jira cibaaradii bay inoogu wada dhammaanaysaa haddaba fii sanatin ay fii sanatin waaxida sanad keliya oo marka ayaa waxaa twufiya waxaa dhintay yuusufu yuusuf iyo alkhadiibu khadiibkii dulmasiya masiyada saaxiibka markaa wuxuu uhi sheekhu markuu dhameeyey kitaabkii aadaakani waa da imanka abyaadahan ugu dambeeyay baabkan imanka aan dee khatimaynaaba tamaamu nadmi nadmigayga tamaamkiisii weeye ama wixii taam yeelaye weeye alalfiya alfiyada ah nadmigaygii alfiyada ah tamaamkii iyo kamaalkii kan weeye oo baabkan ama abyaadani wixii taam yeelaya weeye ee ku dhammaanaysa khaatimo iyo ahaaba khaatimo nadmigaygii alfiyada wey nadamtuha waxaan ku nadmiyey fii khamsati alayaami shan maalmood mudaaf ilayga ashu inay gashana iska jaa-isa ee markaa shan maalmood ayaan ku nadmiyey oo waxa weyan kitaabkaa aada u badan ee kuka bayd gaadhayba culumta aada u badanna kulansaday ayaa wuxuu leeyahay imaamkii musanifkiisa ahaa shan cisho oo keliya ayaa nadmigu ahaa marka maalintiiba laba boqoloo bayd ayaaba ku hagaagaysa xagga shaarixatilmisna waxa dhacday miqdaara miyati baytin lakiin waa xagga khada madbaci baan u malayna boqol bayd baad qadarkeed ee waa shan adigu shan cisho ayaan ku nadmiyey buuloo maalintiiba markaa waa inay laba boqoloo bayd uu nadminayay iyadoo dee uu kollay acmaalo kale sidee tadriis iyo dee anwaaca markaa cibaadaadkii kale uu laba imanayay umuurahaas kolley ashqaashkiisii kala jirtay ayuu haddana shan cisho kitaabkan intan leeg kuba nadmiyeyba marka iyadoo taasi waxay mustaqraba tahay bal taas ay qolooyinkii dee ay berye qaarkood munaafasada dheeri ka dhexaysay dee xisbigii sakhaawi iyo ay hadalkiisan dee qariibsadeen ay ku tiriyeen waxaan jirin inay taasi tahay ayaa isagoo baldeesa ay ishaaraya inay waxaani tahay dhibyarayn rabbi u dhib yareeyey dee camalkani waa camal shan cisho lagula yimaado waa ka wan yahay ayaa wuxuu ihi biqudrati lmuhaymin alcallaami ay macnaa shan cishaan ku nadmiyey biqudrati lmuhaymini ilaaha muhayminka ee macnaa raqiibka ee xaafidka ah qudradiisa oo macnaa waa dee karsiintii rabbi karsiiyey isaga u sahlay ee uu fudaydiyey taasba weeye ayaan ku nadmiyey almuhaymin alcallaami isagoo ahaa kaa cilmigiisu waasaca yahay wax kasabana og wax ka qarsoonna aanay jirin macnaa rabbigaa ii dhib yareeyey ooyo ii sahlay waayo waa camal aan dee shan cisha lagula yimaado camalkani waa camal ka weynba ee ilaahay muhayminka ahaa ee callaamka ahaa ayaa qudradiisa aan ku nadmiyey oo qudrada halkan dee waa karsin rabbii karsiiyey i waafajiyo ii saalo ii fudaydiyey taas baa nadmigaygani yahay nadamtuhaa fii khamsati alayaami biqudrati lmuhaymin alcallaami nadamtuhaa waan nadmiyey oo waxa weeyaan waa alfiyadan yowma alkhamiisi waa dee waqtigii uu taam yeelayna yowma alkhamiisi maalin khamiiseedoo alcaashiri isagu waxa weeyaan maalin tobanaa ama tobnaynayey yaa saaxi saaxiibkayow min shahri kaas isagoo ah maalintii tobnaad eh min shahri rabiici alaakhiri bishaa rabiiculaakhir la yidhaaho ka mida wey macnaa wuxuu maalintii uu nadmiga taam yeelayna maalin khamiiseed bay ahayd bishaa rabiiculaakhirna toban bay ahayd ee saaxina dee waxa weeyaan un waa munaado murakhamo laakiin aan qiyaas haynba waxaabuu soo naqlinaya halkan shaarixu dhiganaya tirmisi mulxatulcraab kitaabkii dee shahirka ah macruufka ahaa beydkiisii shahirka ahaa وqwlhm fي صاaxiب ya صاaxي shada لmacnى فيhi bاsطilaaxi macnaa qowlkooda صaaxib ya صaaxi ay odhanayaan macno ku sugan ayaa abuu dee la shaad noqday xagga اsطilaaxaano waayo dee inay marka tarkiim jiro ama munaadihi muraqabka ismi calama la tarkiimin jiray kana ismi calama maaha haddana waa tan la tarkiimiyo oo kaleo taasi waa shuduud kuba sugan laakiin san baa dee shaayaco kuba noqday waa markaa khatamtuhaa maynay khatamtuhaa waxaan dhameeyey nadamtuhaa waan aqriyay khatamtuhaa waxaan dhameeyey oon khatimay oo waqtigii dee uu bilaabay markaa dee la sabtiya meelaasay noqon bishan ee khatamtuhaa waxaan dhameeyey oon khatimay yowmaalkhamiisi maalin khamiiseed ayaan khatimay alcaashiri oo maalin dee tobnaad ah yaa saaxi saaxibkayow yoomka caashirka oo min shahri rabiici alaakhiri bisha rabiiculaakhir la yidhaaha ka mida wey min caami ixdaa wa hamaaniin alatii markaa min caami ixdaa wa hamaaniina macnaa waa sanadii koob iyo soddobatanaad xaal uu ka mid yahay markaa bishaasi allatii ixdaa wa hamaaniinta wada celitan allatii markaa koob iyo siddeetankaasoo bacda hamaani mi-atin sideedii boqol dabadeed ahaatee litirati hijrada u sugnayd oo macnaa marka uu sheegay bishii iyo maalintii markaa taariikhda waqtigu wuxuu taariikhdu waxay ahayd iyo weliba yoomka magaciisii ayaa halkana sanadii buu sheegay oo waxay ahaydna sanadu sideed boqol iyo koob iyo siddeetankii hijrada iyadoo markaa dee suyuudi labiyo soddon jir ayuu ahaa waayo wuxuu inay dhashay sideed boqol iyo sagaal iyo afartankii hijraday dhalashadiisu ahayd kitaabkana wuxuu taam yeelay labiyo sideetankii koob iyo sideetankii labiyo afar markaa labiyo soddon jir baa laakiin waqtigaas dee maaha mu'alafkii ugu horreeyey waataynu sooba aragnay dee inuu lahaa daliiluhu daliiluhu fii sharxina muwadax sharxu sheegayna sharaxu sheegayna waa tadriburaawi tadriburaawi markaa waa dejisnaaba waaw mar bal kutub badan buu lahaa oo casharaad waqtigaa gaadhsiisan ama aad u badan ayuu waqtigaa lahaaba oo markaa dee waayo taariikhtii ugu horreysay toddobiitan jirkiisii ayuu bilaabay bal tafsiirkan dee shahiirkaee soomaaliya inta badan tafsiir ahaan ay ugu kaaftoontaba jalaaleenka isagoo yidhaahba waa ka suuratisre dhammaadkeeda calaa qadri miicaad ilkariim baan ku dejiyey waa afartan cisho wacadna musa talaatiina laila watamanaha bicashir macnaa waa afartan cisho ayaan ku dejiyey uu yidhaah wuxuu koob iyo labaatan jirkiisii buu tafsiirkaa dejiyey waayo koob iyo labaatan buu maalintaas ahaa tatimada dee ina inta kale waxaa le sheekhiisii jalaaldiin maxalli isagu faatixada iyo awalka ayuu leeyahay be waa koob iyo labaatan buu markaasa iyadoo mu'alafad ay uga horreeyeen bal alfiyadiisan balaaqada oo kale dee waqtigan ee cuquuduljmaal tan aad bay uga sii horreysayba maxaa sharaxeedan la socda aad bay uga horreysay oo labiya labaatan saddex iyo labaatan jirkiisii meelahaas ayay ahaan waqti kutubta waaweyn ee aada u muhiimka ah ee dee maraajicdaba lagu tiriyo dejiyey hayaa waa labaatan jirkiisi iyo wixii ku dhowaan marka wuxuu yidhi khatamtuhaa waan khatimay yowma alkhamiisi maalin khamiisada alcashiri ya saaxib shahri min caami ixdaa wa tamaniya waa koob iyo siddeetankii sana ama sanadii koob iyo siddeetanaad xaal ay ka mid tahay bishaasi allatii ixdaa wa tamaaniin kaasoo bacda tamaani mi-atin sideedii boqol ila hijrati hijrada dabadeed ahayd wey marka wuxuu idhi isagoo kitaabkiisii ammaani haadaa kani nadmu nadmi weeye badiicu lwasfi wasfigiisu uu xeel dheer yahay oo wasfigiisu cajiib yahay fiican yahay sahlun oo isagu sahlan fudud weeye oo aada u sahlan marka la eego xagga cibaaraadkiisiyo taas laysa fiihi marka xulwun oo macaan laysa fiihi kumana sugnaayo laysa fiihi isaga fiigiisa kuma sugnaa tacaqudun tacaqud tacaqudna waxaa lagu magacaabaa waa kalaamkii oo noqdo kalaam muqlaqo macnihiisu dhibyaraan aanu ku muuqanahayn taas meel meel way dhici kartaa yar tacaqud in laga dareemo sida meelahaan saa kaba haynay ee tacaqud kuma sugna buu leeyahay oo kalaam markaa muqlaqo macnihiisu aanu dhibyaraan lagu fahmayn oo ku jiraa ma jiro laysa bihi tacaqud aw xashun amase ziyaado xashiguna waa wax dee markaa laga maarmayo oo macnaa ah wax mustaqnan canhu oo wax faa'iido saasa ama daa'il tax hoostiisa ku sugan baanu jirin taasa kuma sugna oo xashwina kuma sugna weeye marka la eego tacaqud xaggii alfaadiisi taa kuma sugna wax macnaa marka la eego dee laga maarmayo oon faa'iide iyo nafci saasa lahayna kuma sugnaba wey laysa bihi tacaqudun aw xashwe nadmun weeye ay haadaa kan mubtadi qadaro nadmu nadmi weeye nadmiga oo badiicul wasfi wasfigiisu xeel dheer yahay oo sahlun mid sahlan oo dabeecsan ahoo xulwun macaan fii lafdihi wa macnaahu laysa bihi aanu isaga ku sugnayn bal laysa fiihi tacaqudun tacaqud aw xashwun amase ziyaada aanay kuma sugnaynba efacni biha u ihtimaam alfiyadan ama manduumadan macnaha u ihtimaam weeye adigu oo bilxifdi xifdi aada xifdidood korka ka qabato ugu ihtimaam adigoo dee macnaheediina fahmaya iyo wa tafhiimi tafhiim fahamsiin kayrka aad fahamsiiso oo haddii dee fahamow yufahimu tafhiiman oo dee fahamsiinta aad kayrkaa fahamsiinaysaana fahmadii adigu aad fahamtay baa kasii horeeya markaa xifdigii qabashadii oo macaadee fahmilmacna ah ayaabay xifdigii noqonaysa waxaad u ihtimaamtaa ood ugu ihtimaamtaa qabasho ama xifdi aad korka ka qabato adigoo macnaheediina hagaagu fahmaya taas ugu ihtimaam watafhiimi fahamsiin aada kayrkaa fahamsiiso oo dee usii gudbisood fahamsiisana markaa taas u ihtimaam bawey wakhusaa ku khaas yeel adigu bilfadli fadli dheeraad dee kutubta kale aad kaba fadilaysa iyo wataqdiimi horraysiin mu'alafaadka kale aad kaba horraysiinayso dee waayo mu'alafaadkii fadligan sida ibnu salaax oo kale taqriibu nawaawi alfiyat alciraaqi ziyaadaad badan bay la dheer tahay oo kolkole waxaad arkaysaa baab dhan oon kuma sugnayn alfiyada ciraaqi iyo muqadimada ibnu salaax iyo taqriib iyo oo kuma sugan waad arkaysaa siyaadaad kale oo badanna way jiraan oo waxaa markaa lagu tiriyaaba dee awfa manduumati fii cilmi lmusalax inay tahayba walo dee meelo qaarkood markaa alfiye labada alfiye la isbaaldhigo isagu ziyaadaad badan buu ihtimaamaya inuu kuba sheego halku bayd iyo laba ka dhigay kaasi ilaa shan baydood mood uu noqonayo oo dee macnaheeduna waadax yahay oo kolkol xagga cibaarada aada ugaba sahlanoo amtilo ziyaadiyo cilmi ziyaado oo dheerna uu kuba suganaysa halka imika mukhtalidiinta oon soo hayno oo kale daabiyadda way koobnayd amtilada malaa saddex labuu inoo sheegay iyagana dhowr iyo toban baa kutubtii kuba suganoo hadallo ziyaado oo dee taasba ay ziyaadaad geesta ay kala leeyihin ay tahay ee isagii dee markuu xukumkii iyo tacriifkii sheego amtiladii wuxuu ka dhigay de wax markaa la heli karo oo amtiladii markaan kitaabka maqsuudkiisiiba aan adigu aan dee markaa kitaabkii wixii aada daruuriga u ahaa aan ba ahayn markaas waxyaalo kale kordhiyo iyagii aan kuma sugnaynba ee adigu bal markaa ku khaasiyeel wakhusaha bilfadli fadli ku khaasiyeel aada kayrkeed kaba fadisho iyo wataqdiimi horraysiin aada horraysiiso xagga marka la eego barashada iyo baritaanka iyo xifdiga iyo umuuraha kutubtii kale fannigan lalaha markaa kula midka ahayd aada kaba horraysiiso taa kuba khaasiyeel markaa wuxuu uhi sheekhu allaha ka raalli ahaade waaxmad ullaha ilaahay wax ayaan ku xamdiyayaa cala alikmaali ikmaalka taamyeelkan uu i taam yeelo kitaabkii waafajiyey inaan taam yeelo iyadoo dee uuna sahlay markuu dhowr cisho keliya kuba nadmiyey markaa taas baan ilaahay ugu xamdiyayaa cala alikmaali waa liajli likmaal ikmaalkan iyadoo dee ilaahay ahaanu dee uu had isagu lidaatii xamdiga isaga mutay ayaa haddana ikmaalkan oo i kaamil yeelay taa liajligeed baan rabbi ugu xamdiyaya muctasiman bihi muctasiman xaal aan qabsanayo bihi isaga fii kulli umuuri bikulli xaalin xaalo kastaba aan umuurteeda dhammaanteed u ictimaadsanayo isaga ahay mid qabsanaya fii kulli xaalin min axwaali iyo wa amrin min umuurii dhammaantiiba weeye waaxmad ullaha cala alikmaali muctasiman bihi bikulli xaali musaliyan xaalanay mid ku saliyaya calaa nebiyin nebi aan ku salliyayo nebigaasoo qad atama taam yeelay dhammeeyey makarim alakhlaaq akhlaaqdateedii fiicnay dhameeyey xadiis baa muxuu ahaa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi baa inamaa bucutu liutamima makarim alakhlaaqa xaakim iyobaa wariye isnaadkiisuna waa xoog buu leeyahayba ama saalix alakhlaaqba taas buu ishaaraya haddaba musalliyan xaalanay mid ku salleeyo calaa nebiyi nebi aan ku salleeyo nebigaasoo qad atama taam yeelay makaarim alakhlaaq akhlaaqa teedii fiicfiicnayd oo rusushii wardee makaarim alakhlaaq baa lala soo dirayba haddaba isagu taam yeelay warusla khatam ay wakhatama khatimay arusla rusushiiyo dee wakhatama nebiyiin rasuulka dambeeyaa ma jiro isagoo khatimay tana baraacat lmaqdac waxay odhan jireen baa kuba sugan baracatlistilaala waa kitaabka bilowgiisao shaksigu ku sheego wax laga fahmaye maqsuudkiisa ayay baracatulistihlaal iyo baracatlmadlac iyo ilmac iyo waxbay idhaahaan baracatlmaqdacna waxay idhaahaanba waa kitaabka dhammaadkiisa wax inuu dhammaaday tilmaamaya marka uu sheego waana kan dee khatam ne waa kitaabka dhammaadkiisii warusla rusushii khatama khatimay ilahaas baa xamdi leh alxamdu lilahi aladii hadaana لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أتم لنا الكتابة وهي كتابك بحمد الله تعالى وإنه لما دي ما هانا كتابكي إنه هرينا ما ها إلا وحينو كتابكي الشناد مدنا aan ku soo jirnay walow muddada marka la isoo dageegeeyo hadda dhici karto shantii kitaab in aan toban biloodba ama sagaal bilood meelaha ka badnaan intay de hagaag isaga socdeen waxa kale ay ahayd ama dee waktiya laga fadhiyay iyo dee markaa taasu ay ahayd haddana muddo dee laba sanood kuba dhow ayaa marka la eega bilowga dee intii aan kuba darnaa muddo dheeroo dee bilo badan iskaba fadhfadhiyey ama kutubtaas waa inoo dhammaadeen bixamdi illaahi tacaala waana kolley dee nihaaya ama marxalo weyn ayaan ka gudubnay marka la eego cilmi musalaxba marka waxa weeyaan cilmi kasta ama made shay kastao marquuba oo fiican oo dad markaa ama dee qiimo leh lana raqbeeyo gaadhitaankiisa la gaadho ama taxsiilka la xasishada wuxuu u baahan yahay tadxiyaad badan oo uu shaksigu la yimaado waxyaalo kaloo isla marquubkiisa ahaa ay raaxadii ka mid tahay raaxadiisii iyo waqtigiisii iyo maalkiisii inuu dee tanaasulaad badan kula yimaado tadxiyaad badanna sameeye ayuu kuba gaadhaya horey u yidhaaheenba alcilmu laa yucdiika bacda xataa tucdiihi kullaka way cilmigu ma aha mid qayb ka mida ama in kamida ku siinaya inaad dhammaantaa isa siisid macnaa qalbigaaga iyo dihnigaaga iyo fikirkaagii aada u faariq yeeshid in badan oo waqtigaagii ka midana aad isaga dee marka aad u ishid ama aad kuba bixisid raaxadaadii iyo waxyaalahaagii kale ee markaa dee jasadkaagiiba raaxata iyo waxyaalaha aad kaba tegtay isaga daraaddeed macnaa ma gaadhisid oo halka doonaysay kama gaadhaysid waxaana saxiixa muslim kuba sugan abwaabta mawaaqida iyadoo yaxya ibnu abi kasiir taabicigaa la odhanayay markaa taasi ay ahayd waxa weya yaxya ibnu abi kasiir qowlkiisii ahayd laa yustadaacu alcilmu biraaxati ljism aslaan cilmi laguma karo laguma barto jismi raaxadi macnaa shaksi isagoo iska doonaya inuu iska nasto iska raaxaysto haddana cilmi ayaan baranayaan dalbayaa taasi waa laba aan isqabanahayn asal ahaanoo cilmigu wuxuu u baahan yahay tadxiyo wuxuu u baahan yahay sabir ee macnaa markaa dheer buu u baahan yahay oo lagu sabro kolley shadaa-ida dalabka iyo markaa wax kale adigu cilmigii adigu lagu sabro marka amtila ayaan ka soo qaadanayaa salaf ulumma iyo waxyaalihii ballaxaggaa sabirkoodii kuma tacalluqsanaa aan saa usii badnaynba waxaa masalan iyadoo dee kolley taas ay aada iyo aada u badnayd oo waxa la koobi kara aanay ahayn aimada qaarkoodna mu-alafaad kuma khaas yeeleen xaggii dhibaatooyinkii iyo shadaa'idii iyo waxyaalihii ay kala kulmeen cilimood dalibkii cilmiga ay ku gaadheenna mansiladan sare ay kuba gaadheen maantana cilmigoodii ay dhibtaa usoo mareen aan kuba intifaacayno taas aan wax la koobi karayn waxaa xaakim musadarkiisa uu ku wariyaa ibnu markaa kasiirna albidaaya wanihaaya tarjamada ibnu cabbaas uu ku sheegaa jamcu bayaan alcilmi iyo kutubta kalena kuba sugan inuu ina cabbaas yidhi markii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wafaaday ayaa nin dhalinyaro ahaa oo ansaara ayaan ku idhi maanta asxaabtii rasuulku way badan yihiine kaale aan cilmiga darabnan iyaga ka baranna waa kuwanu aad bay u badan yihin oo way wada joogaano markaas baa wuxuu igu yidhi buhi yaa cajaban laka ya ibna cabbaas la yaaba dee ibna cabbaaso waaba dee arrintaada wax la yaab leh waxaad u malaynaysaa dadku inay kuu baahanayaan iyadoo raggaa dee waaweynaha kaabirtii saxaabada ay joogaan ayay kuu baahanayaan taas buu yidhi markaasaan iskaga tegey bu ihi ninku markuu saa yidhi waxaan dee waxaan dalbay cilmigii asxaabtii rasuulka musa'aladeedii iyo weydiintoodii baan bilaabay markaas baa wuxuu yidhaahaa waxaa dhacaysay dee cilmiga badankiisna ansaar baaban ka helayo waxaa dhacaysay dee nin ansaareed inaan maqlo dee xadiis agtiisa kuba sugan aan wakti dee iyadoo dhulkaasna madiina ay jabuutiba kasii kulushay aad ba u kulushahay dee raaxaadkan aynu qabnaana aanay jirin aan tagoon waktiga aan la kulmo isagoo har galay oo aqalkiisii waktigii qayruulada galay oo jiibsaday kadinkiisaasaan barkanayay buu ihi maradayda tasfi arriixu calaa wajhi turaab iyadoo dee intay dabaylo xagaaba dhacayaan ay dabaysh wejigayga ciidda ku saydhayso markuu isagu sooba tooso dee ay dhulka cadcedu qabowdaba markaas ayuu soo baxayo markuu arku odhanayay maxaa ku keenay ibnu cammi rasuulillaah maxaad iigu imo adigu ad cid iigu soo diri weyda anaa ku iman ku iman lahaay markaas baa waxaan odhanayay buuhi adigaa dee kaga ku xaqle inaan kuu imaado wixii aan doonayaan weydiinayo waan ii sheegayey uu ii sheegayeyba macnaa bal waa kaas ibnu cabbaas weeye ibnu cammi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam marka muu odhanayn markuu hargala dee u yimaado gurigiisii isagoo ninka hargalay dee uga markaa ugal oo toosiba waana haddii la yidhaha ibnu cabbaas ba halka joogana wuu yeela wuu soo kicilaaba iska noqo wakti kale kusoo noqona muu odhanayna halkaas buu jiibsanayay waa meel cadceed dabadeed dabaysha ay kaba dhacayso uu yihi tasbir riixu calaa wajhi turaab markaasuu marka uu soo baxo ayuu dee wixii uu doonayey weydiinayaba xaakim baa mustadarkiisa ku yidhaha xadiidka markuu qabtoon ayuu yidhahaa kani asal wuxuu yahay fii dalab alcilm iyo wa tawqiir almuxadis shaksiga muxadidka tawqiirkiisii as dalab alcilm waxaa kaloo riwaayo kale kuba timi inuu markaa dee isagoo tan sheegaya inuu odhanaya waxaan u imanayaba dee shaksi saasoo kaleon cilmi ka doonayo la kulmayay qad qaala qaaladna macnaa waa naama fii waqti alqayluulaba ama uu hargalayba marka haddii la aan doono in lay idmo lay loo sheegay inun dee anigu joogo wuu ii idmilaaba ee waxaan doonayay qiiba nafsiga halkaasaan ku sugayey cadaaddaa dabadeed iyo kadinkaas ilaa inta uu kaba soo baxayo dee isaga un mahayn taasi dad badan oo kale ayaa umuurahaasi ay kaba dhaceenba waana sabirkii badnaa ee uu taa kuba sabray dalabaalcilmi uu kuba sabray dhibtaa u adkaystay waa ka mansiladan aan ognahay ee albaxr ama tarjuma turjumaan alqur'aan iyo waxyaalo kale laguma idlaaqo taas baan kitaabka waa albaxr aan kusoo arrin waa halku kuba gaadhay mansiladu kuba gaadhay waxaa kaloo saxiixa bukhaari kuba sugan kitaab alcilmi oo kale isagoo dee mucallaq ahaan halkaa ku wariyey inuu yihi jaabir ibnu cabdillaahi baa masiirata shahr bid in loo socdo ayuu xadiid keliya u socdayba wuxuu xadiidka ku taam yeelaa bukhaari kitaabkiisa aladab lmufrad la yidhaaho ayuu ku taam yeelaa xadiidka sanadkiisana ku dhameeyaayo markaa waxa uu jaabir yidhi waxaan maqlay oo isoo gaadhay nin saxaabadii rasuulka ka mid ah oo shaam joogay isaguna madiinuu joogabaa xadiid iga soo gaadhay haddama ha laba xadiidba waa xadiid keliya oo uu rasuulka ilaahay ka maqlay xadiidkuna wuxuu ku tacalluqsanaa bal marka dadka la soo saaro siyaalaha wax loogu kala goynayo umuuro taas adigu xashira ku tacalluqsan buu ku ta ayuu xadiid ku saabsanaa markaasaan iibsaday buu ihi raaxilan iibsaday raaxligii baan dul yeelay halkii baan ka socday safarkoodna safar dee sahlan mu ahayn waqtigaas waa ninka ugu roonay waa ninkaa helaya raaxilo uu fuulo markaasaan bil sii socday buu ihi bil dhan buu usii socday ilaa intuu gaadhayay markuu aqalkiisii gaadhay saxaabi cabdullaahi ibnu unays la odhanayay buu ahaayo ayaan kii bawaabkiisaa ku yidhi buu ihi waxaad ku tidhaha jaabir baa kadinka jooga isagii baa kusoo yidhi ma jaabir ibnu cabdillaahi baayo deetuu ku yidhi haa markuu maqlay buu isagoo ordayo usoo baxo way qooroqooraysa ama tacanuq bay la yimaadeen isagoo fadhiisan buu ku yidhi xadiidka saasa ayaan ka maqlay aan dee maqlay inaad adigu agtaada uu kuga suganyay waxaan markaa ka baqdayna inaad ama adigu dhimato ama anigu aan dhinto anigoon maqalo xadiidkiibu u sheego halkiibuu haddana kasoo laabmay waa bil labaad buu soo socday abuu ayub al ansaari oo kale saasaa ka dhacday isagoo masar isna taa u tegey waa socod aad u mashaqo badan dhib badan oo bilinka badan sii socdo haddana markii aan fadhiisanaysa soo rogay markuu xadiidkaa keliya laba kulmay oo waxaana dee iyada taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyeyna socodkooday u soconayeen masaafaad dheer soconayeen ee barhkooda rixalaadkooda u gaadhay sayibnumanda iyo afartan sood inka badan iyo taasi iyadu wax la tirin karo ama lasoo koobi karo ma ahaba oo markaa bal waxa weeye dee taas bay xadiid keliya dhici karta ayaamu iyadoo socodku dhib leeyahay mashaqo badan yahay rafaadku iska badan yahay inay u socdaan xadiid keliya xusulkii bal ayaamaha de wataa bilba ay dhacday saxaabadii rasuulka ay kaba dhacday xagga siday ugu sabreeyeen iyagoo raaxadoodii ka tegey hurdadoodii ka tegey waa muraajacada ay dee muraajacaynayaan ama mudaakaroonayaan wixii ay barteen ee ay xifdiyeenna taasna tan mid ka daran ama waxyaalo ka darinaya akhbaaro markaas ayuun bay adigu ahayd xagga markaas sabirkay taa kuba sabrayeen ay u adkaysanayeen waxaa la soo naqliyey imaamkii weynaa ee zuhri imaamkaan garanayna habeen isagoo waqti ceshaay dabadii jooga ayoo loo soo dhigay tashti uu ku weysaysanayo ayaa malaa wuxuu dee xusuustay xadiid buu doonay mudaakara dee fii qalbii fii nafsi ayaa adigu mudaakara ayuu axaadiidun baa qalbigiisii kusoo dhacday halkiisi ugu fadhiyey ee dee mudaakaradaa weliba maca naftii uu waday ayaa waagii uu ku bariyey waa halkii weysada u fadhiistay bacda alceshaai u fadhiistay waxaa kaloo iyadna markaa qolooyin jamaaca kaba dhacaysa dee fudayl ibnu khaswan iyo cabdullahi ibnu shubrume iyo markaa mugiirat ibnu miqsame dab iyo jamaaca leh inuu yidhi fudayl ibnu khaswan waanu fadhiisanaynay bacda alceshaai ayaanu fadhiisanaynay majlis annagoo natadaakaru lfiqha anaa fiqiga mudaakarooniyadii masaa-isha cilmiga ee xifdiyada isweydweydiinaya waxaa kaloo iyadna dhacday imaamkii axmed oo kale oo isaguna kollay dee xataa isagoo dee aada u weyn oo cilmigiisu badaya ama imaam almuslimiin fii waqtiha ayuu haddana intaa kolba wuxuu maqlaba qori jirayoo mar la weydiiyey taasna ayaa wuxuu lahaaba dee waa wuxuu kelimo shahiiro ah dee waxaan maxbarada wadanaya ilaa an udkhala alqabra ilaa qabriga laygeliyo ee cilmigu nihaaya ma laha meelu ku joogsadaba ma laha hadiyo goorna shaksigii waa inuu dee sii beersanayo sii kororsanayo waxaa dhacday sheekhiisii wakiic oo kale wakiic ibnujaraax inuu dee habeenkaa markaa ceshaayiga dabidii laba kulmi jirayoo ay mudaakaroon jireen dee masaa-isha ama axaadiis ba ay ku mudaakaroon jireen oo ay dhici karto waqtiyo dambe inay iskuba gaadheen waxaa dhacday habeen habeenadaa ka mida isagoo raaco gurigiisii usii raaca markuu kadinkii joogsaday wakiico sheekhiisii ahaa ayaa wuxuu hi waxaan doonaya inaan ku weydiiye bal matalan maxaad ka xifdisantahayba sufyaan athawri can salamat ibni kuhayl can fulan basaas axaadiista caynkaasee dariiqaa lagu wariyo markaasuu sheegay axaadiista uu ka xifdisanaa oo kolba yidhahdee xadasanaa cabdiraxmaan kolna wuxuu yidhaha adaaba xadiidka caynkaasu noo sheegay wuxuu wadaba siday halkii u taagnaayeen aanay weli u fadhiisan axaadiistaas ay isu weydiinayeen ayay jaariyadii soo baxday oy tidhi qad dalaca alkawkab xidigtii waa beribo way soo baxday waa halkii waa sidaas way taagan yihin may fadhiisan oo kale waxaa dhacday inaan habeen dhaweydba soayno cali ibnu xasan ibnu shaqiiq cali ibnu shaqiiq ibnu xasan ayaa imaamkii cabdillahi ibnu mubaarak oo kale ayaa wuxuu sheegay iyagoo ceshaagii markii laga baxay masjidka kasii baxaya habeen qabowtay dhulkooduna dee mar waa dhul aad baraf uga dhaco oo aad ba u qaboobaa ayaa wuxuu yihi halkii kadinka markay joogaan bay mudaakara bilaabeen isna way weydiinaya anna waan weydiinayo say u taagnaayeen baa muadinkii soo galay salaadii subax usoo galay isagoo adaamiya weliba markaasaas haddaba waxa weeyaan ma aha waa akbaartani aada u kooban oo weliba dee waxyaalo aada uga sii qariib badan ayaa taas ayaa jiray oo ah xagga dadaalkoodii cilmi ay ku dadaalayeen ay u sabrayeen nasheeda ay aanay markaa kulayl iyaga ka manci ahayn markaa cilmi dalabkii iyo xar badan qabowna aanu ka mancayn oo barhkood sidee markaa rag aimaa kaba dhacday iyagoo rixladii ku jira barafyadii dhulkaa ku helayeyna barhkood acdaadoodii qaarkood kuba googo-een sadisataan iyo kaba dhacay oo adigu markaa qabowna kamuu hor joogsan ahayn cilmi dalabkii kulaylna kamuu hor joogsan ahayn xanuunna kama hor joogsanayn oo kale laakiinna markaa waxay noqotay sabirkoodii badnaa kuwa aimada noqday maanta aahaartoodii iyo cilmigoodiina lagu intifaacayo dadkaa qudwada ee laguma dayanayo haddaba waxa weeyaan cilmigu kollay dalabkiisu ma aha wax sahlan ma aha xifdigiisii iyo dee mudaakaradiisuna wax sahlan maaha wuxun baanu ku sugnaan karaa shaksiguna ku gaari karaa dee qaayo adigu baliyaanu qaayo kaga gaadhina laakiin maqsuudkiisii uu kaba gaari karaa waxna uu ka baran karaa markuu dee dhibtiisii u sabro ee waxyaalo badan oo ama raaxadiisiia maalkiisia waqtigiisia isaga daraaddii uu markaa waxa weeyaan uga tago si uu dee cilmigaa u gaadho khadiib baa wuxuu jaamiciisa kusoo naqliyay aljaamic alakhlaaq araawi oo kale inuu daa cilmigan ma gaadhayo qaayo kama gaadhayo de waxa weeyaan ilaa man cabdala dukaana wakharaba bustaana dukaankiisii cabdilay oo bustaankiisiina kharaabiyey oo markaa uu dhintay wamaata aqrabu nnaasi ilayhi falan yashadu manaa dadkii ugu dhawaa intuu dhintay aanu xaadirin ibnu markaa waxa weeyaan kitaabkan isna tadkiratu saamic la yidhaha isaguna culumta aadaabteeda kuba tacalluqsanaya ibnu jamaca leeya ayaa markuu qawlkiisaa soo naqliyo idhaa hadalkaas mubaalaga ha kuma sugnaato o dee arrin mubaalaga ku sugantayba ha ahaatee in hore khadiibna kasoo naqlinaya hadalka isagu muu lahayne laakiin haddana wuxuu leeyahay haddaan dee jamcu lfikr iyo jamcu lhami dhicin aada fikirkaaga iyo dee markaa hamigaaga iyo waxyaalaha cilmigii kusoo koobtood kusoo ururisay dee umuuraha kale aad awoodtid iyo masaalixdaadii kalebe cilmigii kolley wax lagama gaadi karo oo cilmigu wuxuu u baahan yahay kolley dee tafaruq waa u baahan bal dee wakti iyo markaa maal iyo waxyaalo badan tadxiya in lagula sameeyo shaksigu raaxadiisii kaba tago ayuu u baahan yahiba marka waxa weeyaan una asal ahaadna wax dee suurtagala ma noqonayso shaksi dee isaga cilmigii shadaa-idiisi iyo dhibtiisii u adkaysanaya hadday tay kalehid oo u kalahayo dhegaysigii iyo umuurahaasoo kale oo iyo dee taas raaxadiisii iyo soo jeedkiisii uga tegaya iyo nin uu isagu yidhi bal markaa isagoo naftiisii dee raaxadeedii eegaya doona inuu waktigu doono iska seexdo hadduu doono ilaa sideedda subaxnimo hurdo hadhowna le cajalad baan anagoo jiifa dhegaysan doonaayo filashku markaa ku jiifa oo kale saa ku raaxaysanaya kolley labadaas isuma mid noqonay kolley cajaladna baraka saasa ma yeelanayso waayo wax dee jahdiya uu la yimi ma jirto wax dhiboo isaga ka gaadhay ma jirto bal raaxadiis iyo taas buu doonayaa oo kale haddii dee daruura aanay ku kalifinoo dariiqaas mooyo dariiq kale ku helayaa ma jirto iyada markaa waa mid oo marxad laakiin isagoo heli kara oo samaaci heli kara markuu isiraha tan kale waa ujeedadu raaxadiisin buu doonayaayo dee waxaa iska jirtaa dhibtan adiga ku gaadhaysa hawshan aad la imantiyo tacabkan ku gaadhaya rabbi subxaana watacaala kugu abaal marinayaayo wixii aad u daashay ee aad ku dadaashay baa rabbi kuuba furaya waxaad inna juhdi kaa gaadhin ama mashaqa aan kala kulmin tacab kala kulmin bal aad doonaysa raaxadaad un eegayso kale dee markaa ma jirayso jazihii ilaahay subxaana watacaala xaggiisa kaba imanaye fadxigaa taasi ma jirayso bal markaa waxa ay arrintu tahay dee kutubtii imika marxal bay noo gaadhayba mana aha asalaan fani xataa fani keliya haddii la doonaya in la tatabuco wax kutubtiisa qira ahaan iyo diraasaan lagu dhammayn kara maaha laakiin maanta dee waxa weyn asaas weyn ayaan ka haysanaa cilmigan kaba haysanaa kutub aada u muhiimana way noo suurto gashay bal dhegaysigeed ama aqrinteed way noo suurto gashay kalo dee dadkaana isumid ahayno in markaa uu ka bax casharka laga baxa iska laabaya iyo ku isagu bal markaa ku noqnoqonayna ay jirtaba cilmi haddaad doonaysa inaad baratona kulley waxay u baahantahay muraajaco dheer abu isxaaq ashiraasi bay soo naqliyeen casharka saynu boqol goor ku noqon jiray weliba isagoo xifdisan buu ku celin jiray halkiya alhiraasi baa ilaa toddobaatan ama sagaashan ay soo naqliyeen kuwo kaloo dee intaa hamsiin mara ku celcelin jiray way jireen taasna waxa weeyaan oo cilmigu taa la-aanteed inaanu sugnaanayn be bal horta mid wixii dee aan soo dhiganay aan ku laabano oo macnaa aan mudaakaro ahaan ama dee koox koox ha noqoto ama shaksiguba iyo muraajac ahaan kutubtii dib aan ugu laabano kutubtiina maanta hadday intan inoo xasishay dee macnuu ma aha in kitaab kasta inaad dhegaysato maaha kutubta kale mustalaxuna waxa halkan ku sugan unbaa ku sugan waxaa dhici karta cibaaraadu inay ku kala duwan yihiine macnuu waa isku mid cibaaraatum shataa wa xusnuka waaxidun taa baabkeed bay noqon oo macnaa wax keliya wada ishaarayaan maqsuud keliya wada leeyihiine alfaadiya cibaaraadkii unbaa kala duwan hadday bacdigood ziyaadaadkaale ay kuba sugan yihiinna dee wixii ay waxaasi lagu ziyaadiyey lagu kordhiyey masiid kaba ahaa waa kitaabku kuugu sugan yahay ama kutubtaad ku aragtayba bal markaa waxaa dhici karta amdila siyaado inaad ku aragto usulkii ka duwan inaad kuba aragto markaa waxay la tahay imaka dee aqrin dambe o imaka kutub dambe lasii wado oo haddana lasii bilaabo dee kutub kale oo kutubtan faniga kamida allahuma haddaan noocyo khaasa noqon kutubtan dee qawaacidda caamka un dhigaysa imika waxay la tahay baahi weyn oo taa aan usii qabnaa ma jire waxaan baahi weyn usii qabaynaa waxa weeye inagoo wixii ku laabana oo bal waktigan haysano ka faa'iidaysana aadna aan ugu noqnoqono ama majmuuca ha noqoto ama shaksi cid kale u aqriyayuu soo bilaabay ha noqoto waayo dee maaha un adiga un weligaa inaad dhegaysanayso ee waktiga hadday idinka aqriyi laydeen cid aa ufaa'idayn lahayn dee waa la gaadhayba bal markaa waxa weeyaan un iyadoo marka hore aan isu dardaarmayna ilaahi subxaana watacaala cabsidii iyo taqwadii iyadaa wax kasta oo asaas ah ninka rabbigii ka cabsadona rabbi subxaana watacaala furqaan buu u yeelayaa nuur buu u yeelayaa waana u furayaa u dhib yaraynayaaba bal taasna haddana wixii imika aan maqaleen dhegaysanay aan ku dadaaliyay inaan halkaa dhiginba aan ku dadaala sidaan ugu laabminay sidan cid kale ugu faa'idayn layn sidan inagu dhexdeena u kala faa'idaysan layn kutubtii kale inagaba maqnayd ee baabkan waa la heli karaa in badan oo imika kamida waana isla wada wuxuun aysan ugu dadaalayn iyaga naftoodana aan mudaalaco ziyaadaah oo arrintu aanay noqon diraasadeen ama waxaan daalacanaynaa aanay ku koobnaan kutubtan aan dhiganay ee kutubtii kale lamidka aydna aan istilaaceeda iyo mudaalacadeeda bal muraajacadeeda iyo mudaakaradeeda iyo mudaarasadeedaba aan badino taasba cilmiga taas bay noogu sugnaanayaa bal adigu tan idin odhan lahaa markaa saaka taasba weeye ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhib yareeyo inoo sahlo inuuna furo dee wixii ilaahay furo ayuunbaa furmaya wixii ilaahay ku fahamsiiyo ayuunbaad fahmaysaa ee adiga xaggaaga laakiin waxaa lagaaga baahan yahay inaad dadaal la timaado ood ijtihaad la timaado haddaad ijtihaadkaa la timaado oo rabbina subxaana watacaala aad weydiisato inuu kuu salo ku dhib yareeyo ku fahamsiiyo ilaahay subxaana watacaala waa ku fahamsiinayaa ku dhib yaraynayaa oo ku sahlid markaasba taasba ayaan ilaahay ka barya inaan weydiisan inoo dhib yareeyo inaguna anfaco taas wey bismi illahi alxamdulilah sana allah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمنا ووالدينا ولمؤلف هذا الكتاب وشارحيه ولمن نقل عنهم ولكل المشايخ كلهم ولمؤلف ولكل من انتفعنا بكتبهم وراجعنا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور لهم قبورهم وارفع درجاتهم في العليين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب